waayo qoryoona wax maamul laga sameeya malasi marsha lukay oo ciidamada dowladda uu qabtay wasaaradda welima imaaneen gudoomiya kumeel kartan imaalinta dhaqas anaa kahay gudoomiyaha cusub gudoomiya gudoomiyaha gobolka waa yimid laakiin degmo asiga magacaabi karo wasaaradda magacaabi karta gudoomiya degmo adigu ma waxaad kasoo horjeedaa gudoomiyaha cusub ee degmada loo magacaabay la sheegay gudoomiya degma magacaabo gudoomiya degma asiga magacaabi karo laakiin gudoomiya degma wuxuu imaan karaa inay wasaaradda magacaawdo ama uu doorasho ka yimaado labadaba asiga ma ma awoodo laakiin marka asiga wuxuu yidhaha taas waxay tahay dhibaata iyo abuur faqalad taas inay ka imaataa ogaan ay ka imaanaysaa ogaan cismaan arrintaas gudoomiyaha gobolka ma ka wada hadasheen inta aadan adigu wax diidin arrintaas asiga wuxuu yidhi adeeg arrintaas waa meesha shirku uu yeeray taas waxaa adiga awooddaas maliid doorashaan adiga ka bixi karaa ama dekreet wasiiraan ka bixi karaa labadaba haddaadan hayrin aniga gudoomiya kumeel gaar degmada anaa ka joogtan imaanta dhaqatan anaa ka joogo arrintaas had arrin alla samaysan maan wixii sharciya la hadlamay laakiin khayru sharcin wax laga hadlay ma ahan adigu marka maxaa ku diidan tahay inaad wareegto haddii gudoomiye cusub lasoo magacaabay gudoomiya gudoomiyaha weyn ninaa loo soo magacaabay wuxuu wataa wiiri dekreet wuxuu wataa wiiri sheekh shariif uu wataa dekreet sheekh shariif hadda dawladii federaalka goobaha wasaaradda wasiirka ah dekreeta kan waxaan ka bixi karaa oo loo soo magacaabo goobaha dekreet saa anaga ka bixi karaa ama doorasho ku bixi karaa labadaba hadday sadhaheen gudoomiyaha kumeelka degmada anaa ka joogintay doorasho kumeelada ama goobaha wasaaradda oo kusoo magacaabay cismaan adigu yaa ku soo magacaabay horta aniga maanta la qabtay magaalada la qabtay aan joogo asaga goobjoogka ahaa abaaldulaha ciidamada goobjoogka ahaa ilaa doorasho dadweynaha codkis intaasaan ku joogaa marka cid ku dooratay ma jirta adiga markii degmada la qabtay guddoomiye iska noqday may ma noqon asaa kumeelka asaa barsoos qoray wasaaradday taallaa nin kale igu horay walaalahana meesha ligay barsooska asaa qoray wasaaradday taallaa oo inaan ninkaa loo soo magacaabo iyo dhendhabaanadii kule qoray meesha wasaaradday taalla wasaaradday ogta inaa meesha aan joogo intii tan iyo berigii la qabtay marka aniga ogolaashahayda waa la diidi karaa ama waa la yeeli karaa haddii la yeelan ana waa lasoo magacaabi kara haddii la diido qof kale lasoo magacabi karaa ma diidina inay wasaaradda kasoo baxda dekreet wasiirka soo magacaabaya inay bedela ama doorasho in ka baxaa laakiin wax kale ka bixi karo hadda waxaa caddaynaysaa soo maha in dawladdu si rasmi ah gudoomiyaha degmada qoryoole adigu qudhaada xataa ay isugu magacaabin barasooasaan ka jooga oo dawladda ay og tahay oo intan berigii la qabtay maalintii la qabtay abtamaal saasaan ku jooga wasaaradda saas ay og tahay hadda gudoomiyaha gobolka isagu ma joogaa degmada qoryooley mayme maana waxaa rabta waxaa samayn karta haddaa saas ay tahay dadweynaha isugu yeer si maalinta hore aan lagu dhibaayo wasiirka iyo abaajulaha ciidamaha jeedadkanayo ama soo banaanka dad isugu yeer u sheeg hadda warkaa sheerc u yahay haddii kale dad ku sheegaya haye intuu yiri baawur kusoo rabaa soo dhunta amasom dhexdooda intaas shirkaas uu ku sheegay oo qolo amasom saraakiishooda iyo ninka uu wado meesha u geeyey amasom wax la maamulayan amasom ah dadweynaha la maamulama amasom lama maamulo amasom waa amni dadka maamulka waa degmeyna degmada wax jooga iyo deegaanka wax degan waaye in loo sheegaan hataa walaatan intaas iyo khayr caadi ay ahayd hataa ma sameyn intaas wuxuu yimid iyo dadku galay uu saas intaas ku jeediyey ninka uu soo magacaabay marka hore ninka waa yimid wuxuu ku jirtay ururka ururka guusha shiraad oo yimid asii hore hadda kor waxaa keenay waajibaha kale iyo watay ururka degmada oo jooga ah keenay arrintaas amusoma iyo arrintaas si sharci ka soo dhigay wasaaradda qofka soo magacaabay ama sii taakeen haddana amusoma watay ninka la shaqeeyo yiri ninka la shaqeeyo dadweyne looma noqdo taas waxay imaanaysaa dhibaatooyinka ka taagan oo degmooyinka ka dhacay sida marka oo kale oo dhibaatadooda oo hadda taagan adgoys haysadeeda oo saas taagan gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose asiga wax ma dhis wuxuu kasaaban waxba ma dhisan wax wanaag uu sameeya malaha isbaar hadduu dhimaan maamulka dhisadda kole lama arkin waata bal xaaladda guud ee degmada qoryooley marka faahfaahin naga sii sida ay tahay degmadu haddi koor way ficnaado balaayana ma qaben laakiin waxay umalaynaa inuu balaaya asiga horseedi doono gudoomiyaha haddeer gobolka waata bal dhinaca ammaanka iyo caafimaadka ee degmada qoryooley hadda inooga waran waa sidee adeeg adeega bulshada magaalo waxba kama jiraan caafimaad ma jiro waxbarasho ma jiro labadaba hadda kor wax badan dawladda waa u sheegnay qaadnaa badan waa tirday amisom hadda kor waxayna siinaysaa mobile team oo ka sibti kasoo shaqeynays sibtiga afaraad dara dadka inta tawil ka batay sibti aad isla maanta waa la shaqeynaya wax kale adeeg bulshada meesha magaalo la qato madax waxbarashadan oo leen caafimaadsan oo leen marka arrimahaas waxaan kusoo dowladda ayaan kusugeynaa iyo taas taal kama hadlin dhibaato taal kama hadlin dab kaluu soo qaaday banziin inuu qaado magaalo u ku sugo oo dab uu kiciyo deegaanka iyuu keenay maanta